أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa ka dhacay gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa ka hadlay maleeshiyaad maamulkooda ka goostay kuwaasi oo ku biiray maamulka ridada galmudug shacabka ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob uu ku hayo taliyaha sirdoonka kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowla diini ah usoo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayey haween dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gadow ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho howlgal qarax ah ay ciidamada mujaahidiintu maanta la beegsadeen bar kontarool oo murtadiintu ay ku lahaayeen isgoyska fagax ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba murtad oo midi yahay taliyihii barta kontarool ee la beegsaday dhaawacuna waa hal murtad oo kale dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta ay uganda ee degmada janaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus oo toos ah ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee isla degmada janaale dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa ka dhacay gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen saadiq muumin wararka naga soo gaaraya waqooyiga dalka itoobiya ayaa sheegaya dagaal mar kale ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka t b l f u dhex maray agagaarka magaalo lagu magacaabo koobo oo ku dhow xadka u dhexeeya gobollada tigree iyo amxaarada dagaalkan oo bilowday sabtidii shalay gaar ahaan subaxnimadii ayaa sida ay wararku tibaaxayaan socday muddo saacado xiriir ah dadka deegaanka ayaa soo tabiyey in ay maqlayeen daryanka hobka la isweydaarsanayay labada dhinac iyadoo la sheegay in ay xiran tahay wadaweyn oo halbowlo u ah isku socodka gaadiidka labada magaalo ee kooba iyo alamaata waxaa kale oo ay wararku sheegayaan in dadka deegaanka oo cabsi qaba dagaaladan ay horey uga qarxeen agagaarkaasi kadib markii labada dhinac ay bilaabeen diyaargarow dagaal oo xoogan islamarkaana halkaasi ay ku ururinayeen ciidamo tiro badan ilaa iyo hadda dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda t b l f ee haatan majaraha u sida maamulka gobolka tigree midkoodna si rasmi ah ugama hadlin ama sababta natiijada dagaalkan shalay ka qarxay agagaarka magaalada koobo ku dhowaad laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii dagaallo ba'an oo khasaaro badan geystay uu ciidamada federaalka iyo jabhadda t b l f ku dhex maray gobolka tigree iyadoona falanqeeyayaashu dagaalkan goosgooska ah ay ku iftiimiyeen hor u dhac dagaal culus oo labada dhinac qarka u saaran yihiin inuu mar kale ku dhex maro waqooyiga dalka itoobiya mahadsanid saadaq maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa ka hadlay maleeshiyaad maamulkooda ka goostay kuwaasi oo ku biiray maamulka ridada galmudug sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadaya walaalkeen camaar cabdulqaadir murtad maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka waxa ay ugu yeeraan dhallinyarada maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa si adag ugu goodiyey maleeshiya horay oga tirsanaa maamulkiisa kuwaas oo dhowaan u goostay dhanka maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug murtadkan ayaa sheegay in maleeshiyadan ay ka mid yihiin kuwii ku biiray kooxda riddada ee la doonayey in deegaanada maamulkiisa lagu weeraro ugu dambayna iska dhiibay dhanka maamulka ay jaar ka yihiin ee galmudug maamulka qoorqoor ayuu ku dhaliilay in ay ahayd inay soo celiyaan maleeshiyadan oo ay gacanta maamulkiisa ku soo simaan waxaa jira ciidamadii doonayey inay qalalaasaha ridaan oo uu yidhi waa ciidamo federaal qaar ka midii inay u goosteen u qaxeen maaragtay dhinacaas iyo galmudug galmudug waxaa laga rabay inay soo celisaa laga rabay gacanta puntland ay kusoo sinto dembiilayaal weeyaan inkastoo xasan uu hoosta gashaday oo dee dhibaatooyinka uu wado ay ka mid tahay oo cad dhibaatooyinka cad aan maragmadoontada ah ee xasan ka wado galmudug iyo puntland inuu isku dhufto inay kuwaas ka mid yihiin laakiin halkaas tallaabadii ku habboonayd galmudug kama qaadin dembiilayaasha inay soo celisay ahayd waxay tani ku soo beegmaysaa xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka shahaadala dirirka ah ee uu dani hoggaamiyo maamulka gorowana ka digay socdaal uu murtad guurguurta uu ku tago koonfurta magaalada gaalkacyo mahadsanid camar shacabka ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob uu ku hayo taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen yaasir maxamed xilli dhulboobka ka socda magaalada muqdisho uu xargaha goostay ayay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda ridada ku lug lahaayeen boob daran oo ka socda xaafado ka tirsan gobolka banaadir shacabka ku dhaqan xaafadaha warshadii fiyaad iyo soonakey ayaa sheegay in mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka kooxda ridada uu boobayo dhulalkooda isagoo dhulalkaas ka iibsanaya ganacsata ee maanlaawayaal ah waxgaradka iyo hormuudka deegaanka oo shir jaraa'id qabtay ayaa mahad salaad iyo nin kale oo xildhibaan ah ku eedeeyey in ay dumis ku qoreen boqolaal guri islamarkaana ay qorsheenayaan in ay xaafadahan cagafgeliyaan dadka deegaanka ayaa ugu hanjabay kooxda ridada in ay weerar ku qaadi doonaan maleeshiyaadka murtadiinta haddii ay ka dhabeeyaan goodiskooda ku aadan in dhulalkan ay duminayaan
allaahu akbar war ma dagaalamaynaa nin kastaba beekaamkiisa iyo seeftiisa her faatixada marac mahad iyo ilyaas in ilaahay naga qabto waana dhaceen yaa rabbi dacwo yaa rabbi aqbal allaahu akbar cabashadanada waa cabannay oo waa cabannay waxba lagama qaban ayagaa waxa nagii qaatay ayagaana waxa nagii la tegey annagoo bannaan cidlahaan taagannahay soddon iyo shan sano dhulkii aan haynay bannaankaan taagannahay oo aan deganayn ha la ogaado macallin mahdi maalintii la yidhaah ragaa yimid yow sabeebayaas baabuur soo dirin waa gubaynaa sabanaan la dhacayna gaariga uu soo diro mucaarad ma nihin dhulkanagaan raadinaynaa wixii naga maqnaayaan raadinaynaa mahad iyana waxaa hormood u ah xildhibaanka annagu ergaan nahay waxaana dacwo ka nahay kow mahad maxamed salaad waxaa kaloo dacwo ka nahay xildhibaanka ilyaas
magaalada muqdisho dhibka ugu daran ee dadku ka cabanayaan waa dhulboobka kaasi oo gaaray meeshii ugu xumayd wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in xasan gurgurto uu bilaabay in uu soo faago qabuuro ku yaala degmada hodan isagoo dhulka qabuurahaasi ku yaalana iibsanaya mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay hogaanka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu sii ambaqaadayo walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari dowradan ayaa loo qabtay nabadoonnada beelaha dega deegaanada xeebta gobolka jubbada hoose gaar ahaan kamsuuma jamaame ilaa duleedka magaalada kismaayo waxaana nuqabadii loo qabtay ay kala matalayeen saddexda reerood ee kale ah shiikhaal abgaal iyo biyamaal dowradan ayaa socotay muddo shan maalmood ah waxaana ka faa'iidaystay soddon iyo lix nabadoon kuwaas oo qaatay muddadii ay dowladdu socotay duruus kala duwan si iyaguna ay bulshada ugu sii gudbiyaan ugu horeyn sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa munaasabadii gebagabada ka jeediyey kelimad tawciye ah awalan waxaan isu dardaarmayna waa alle cabsidiisa subxaanahu wa tacaala haaniyan waa daacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa daacatu lumaraa'i bacda allahi wa rasuuli bimacnaa in allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa la adeeco wax walba iyadaa ka horeysa dadka umarada ah ama inta muslimiinta hogaamisa ee madaxda iyo culimada ahna waa in lagu adeeco wax alla wixii alle iyo rasuulkiisa kitaabkooda waafaqsan ama ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii iyo sunnada nebigii waafaqsan kamaa yaquulu tacaala subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha
intaasi kadib mid ka mid ah macallimiintii dowladda siinayey nabadoonnada beelaha dega xeebta gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruustii lagu qaatay eena doorida ay loo qabtay nuqubada iyo qabiilasha degta een badda miskale waxaa la dhihi jiray xeebta degta dowladaas magaceed waxaa la dhihi jiray waxaa ahaa saad ibnu mucaad radia allaahu canhu doorida magaceedu ahaa shicaarka doorida qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacnii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin doorida goortii la furay shan iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo sideed dadka ka faa'iidaystay mustafiidiinta ah soddon iyo lix qof ayay ka faa'iidaysatay dooridaasay waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa salaadiinta beelaha abgaal iyo biyamaal ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose intaa kadib waxaan dooro ku jirteen shan maalin kuwaasoo loo qabanaya dowratu nuqabaa oo alqabaa'ilu sawaaxil dowradana magaceedana uu ahaa sacd ibnu mucaad saxaabigaas jaliilka radia allaahu canhu شعاركeedan uu ahaa qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiiraة ana waman itabcanii وsubxaana اllah wma ana min almushrikiin alle mahadintiisa ku sukuun waxaan leeyahy waa mahadsantihiin maadaama waktigan aadka u fiican una baahan in lagu sabro aada ku sabarteen waayo xilliga hadda la joogo waa xilligii adduunyada dadka beerle iyo xoolo jir waaye waa xilligii igu maceed xagaaya la jooga xagaagan haddee beer aruur iyo annago isnaqaanay waxbaa lagu jira maadaama inta ku sabarteen waxaad u joogteen waxay tahay liiclaayi kalimatillah ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto qaar ka mid ah nabadoonnadii dowladda loo soo xiray ayaa iyaguna munaasabadii gabagabada dowladooda ka hadlay dowra macaan badan ay aheeday walaalihii noo qabteen oo si fiican ay noo maamuleen shan biraa ku jirnay raashinkaanya jiifkaanya wanaagaaga la kulannay wax dhibma la kulman waa nool wanaajiyey taastii dowladu wey waxna waa noola baray wax waa noola doora sideedaba al-shabaab unanka dadaal badan ay noo bixisay odayaasha maadaama naho jundi badan ay noola bixiyey al-shabaab labaatan sana ku dhawaay joogtaa aniga dadka halhaan joogaa ka mid ahaay marka insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa horeyn aan u ballan qaadnay dacwaddan inaan gudin doono oo meeshaan ka imaanay iyo dadkana sugaya inaan usii geyn doono wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wada xamlad dacawi ah oo saamayn doonta min degmo ilaa deegaan si sare loogu qaado wacyiga iyo fahamka guud ee bulshada dadkuna ay u noqdaan kuwo la haysta wilaayadooda iyo guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsaned bukhaari munaasabad lagu maamuusayey haween dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd gabagabada xaflad lagu sagoontinayay gabdho isugu jiray kuwa waaweyn iyo gabdho dhexe oo ka qalin jibiyey qoraalka iyo akhriska oo muddo sannad ah ay baranayeen gabdhahan oo markii hore ahaa intooda badan kuwo aan wax qorin waxna akhrin ayaa hadda noqday kuwo qori kara wax kasta oo loo yeeriyo dhanka kalena akhrin kara meel kasta oo looga soo bixiya qur-aanka kariimka waxayna arrintan bacdallaahi ku timid dadaal iyo juhdi ay sameeyeen gabdhaha iyo macallimiinta oo xoogga saaray sidii haweenkan ay u noqon lahaayeen kuwo wax qoro waxna akhriyo gabdhahan waxay ka qalinjibiyeen mid ka mid a maraakista gabdhaha ee ka furan deegaanka guulane ee hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid a gabdhihii qalinjibiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey macallimiintii dadaalka iyo juhdiga ku bixiyey allah mahaddaas iskale oo madarasadan ishaaga ankuwan waxba fahmaynin noogala furay magaalada guulane haddana aan maaragtay wax badan aan ka faa'iidnay haddana ay noo sii siiya doonto hadduu allaha awoodala ogolaado allah ku mahadsan alla kadib macalimiinta ayaa iskale mahadaas maasha allah waxaan rabaa wax yaroo mahadcelina maasha allah inaan meeshaan kasoo jeediyo ku saabsan maasha allah macalimiintayna aada iyo aaday u mahadsan yihiin maadaama ay dhowr bilood oo aan markaati ka ah aynan meel ayagoona aadin ay mar walba soo taagnaayeen si aan wax u fahano maasha allah maantana qalbigeyna iyo qulubtayna ku beereen wax badan oo aan shalay ku jirin maasha allah ilaahay mahadta ka gaarsiiyo annagana maasha allah waxaa waaye kuwii cilmiga ay bareen ku camal fala unu siina siyaasada ilaahay hanaga dhigaan taaganaha insha allah macalimiintayna aaday u mahadsan yihiin gabdhaha soo ajiibay oo maasha allah maanta madarasada inay wax ka fahmaan soo ajiibana waa ku mahadsan yihiin maasha allah dugsigan in badanoo noo furnaay haddana waa noo gebagebo maasha allah waxaa waaye macalimiintayna waa mahadsan tahay iyo intii oo waxgaradahoo na soo booqatay oo kasoo qayb gashay xafladdan waa mahadsantihi idinkana dhammaantiin maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad middan la mid ah ay ka dhacday deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee isla shabeellaha dhexe mahadsanid abu xasaan maamulka islaamiga degmada ceelcadee ee wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya wafdigan ka socday maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gado oo ay weheliyaan qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka deegaanka ayaa dhowaan gaaray deegaanka warguududo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde ayaa looga hadlayay horumarka deegaanka karuqaadida waxbarashada iyo qodobo kale oo aad u fara badan intuu socday kulankan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanka warguduudo iyagoona soo dhoweeyey wafdigan soo gaaray deegaanka kana hadlay qodobadii ka soo baxay kulanka halkaanu joogno oo warguduud ah waxaa noogu timid oo nagu soo boqotay walaayadii ceelcaddana nooga timid in nala weydiiyey oon isugu nimid oon mataqaanaa wax iska nidhi sidii baldegmadan loogu heli lahaa waxbarasho ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay sidii loogu heli lahaa dee ayadana kolley waa isla qaadanay codkii asagao inoogu imaadeen annagana waa la qaadanay ayagana waa naga aqbaleen wixii codsoon u dhiibaynayna way naga aqbaleen wixii mataqaanaa ay naga doonayna way naga helen tan kale dee waxaa weeye oon meesha ka jiro dee ilaahay subxaana wa tacaala dee luqwa iska barwaaqo hadda abaari wax laga qaylisanayo colaad midna ma jirto tan kale marka waxaa weeye waxay walaalka ka hadlay oo ah in mataqaanaa bal wixii dhirta iyo mataqaanaa wixii ku jiro oo duurjoogta sidii lagu ilaalin lahaa dee culays weyna hadda ma jiro hadda ama dhirta laga celinaya hadda ma taagna ilaahay baa ku mahadsan wixii marka nagu soo kordha in marka aan ka wada hadalna ayagana kala xiriirna ay nagala shaqeeyaan dhulkana aan wada celinna sidaasna dee waanu isu afgarannay insha allahu raxmaan dee sida ugu wanaagsan inay noogu bilaaban doonto haddii ay waxbarasho tahayna hadda midda taagana noogu soo dhammaan doonto xagga waxbarashadana si wanaagsan ay noogu bilaaban doonto annagoo iska wada kaalmaysrana dhammaantanne sidaas unbaan mataqaanaa ayaan insha allahu raxmaan ku dardaarmaynaa waa mahadsan yihiin walaayadana soo booqotay oo waaliga degmadu kow ka yahay akhyaart la socota saxaafadda al indulis waa mahadsan yihin waan soo dhaweynaynaa si aad iyo aad kalsoona soo dhaweynaynaa dhoweyntaasi salaanta bacdigeed waxay noogu imaadeen walaayada booqasho annaga oo ka wada naqaashnay dhanka waxbarashada horumarinta deegaanka iyo badqabka deegaanka ilaalintiisa dhanka waxbarashada aad baan mataqaanaa isku waafaqnay waana ugu mahad celinay annagana waan soo dhoweynay ayagana way naga aqbaleen waana isla afgarannay dhanka badqabka deegaanka ilaahay khayr ha siiyo walaayada haddee la'aanta wax lama qaban karo haddii ay tahay ilaalintan isla ilaalinana waan isku aqbalnay annagana mataqaanaa raboodkii mar walba aan geyna ayagana mataqaanaa ay dhankii amniga ay naga caawiyaan wixii duurjoog ah oo jira iyo mataqaanaa dhirta ilaalinta inta dhammaantoodba waa badqabka deegaanka bay ka wada kooban yihiin taasna waan isku waafaqnay insha allahu tacaala ayagana waxaan ka codsa mar walba inay kor joogtaanna soo booqdaan waa inaga aqbaleen waana mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bulshada deegaanka warguduuda ayaa si weyn u soo dhoweeyey wafdigan ka socday maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde iyo culimmada iyo waxgaradka waxayna dadka deegaanka muujiyeen farxad iyo soo dhoweyn iyagoona kulankan u arkayay mid muhiim ah mahadsanid casaam guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu